gudoomiyaha degmada cadaadoh ee gobolka galgaduud faarax diiriye warsame oo ay wehlinayaan mas-uuliyiin sarsare oo ka tirsan dowlad goboleedka galmudug ayaa xarigga ka jaray machad lagu barto qur-aanka iyo culumtiisa kaasi oo laga hirgeliyey deegaanka galambi oo hoos yimaada magaalada cadaado ugu horeyn guddoomiye faarax diiriye warsame ayaa waxa uu tilmaamay in machadkan lagu baranayo qur-aanka iyo culumta kale ee shareecada uu waxweyn u tari doono bulshada deegaanka galambi ee degmada cadaado gobolka galguduud
salaan kadib maantay in aan dugsigan xarig jarno dugsi qur'aan iyo diinta islaamka barashadeeda loo dhisay ka kooban saddex fasal oo waaweyn oo qurxan oo qalabaysan oo goglan soolarkoodii iyo korontadoodii leh barkadii ardadu ay ku weysaysan lahaayeen oo biyaha ka cabi lahaayeen leh intaa oo wejigii koowaad ah iyo wejiga labaad oo fasallo dheeraad ah iyo daydkii derbigiina ay ku jiri doonaan haddii alla idmo inaan maanta halkaan ku xarig jarno aad iyo aad ayaan ugu faraxsannahay ilaahayna waa uga mahadcelinaynaa dadkii ka soo shaqeeyey oo maxaa tidhahdaaye wax la baxay iyo ardaydii sidii naloo sheegayba halkaan horay qur-aanka kaga baratay ee barnaamijkaas inuu dhaco kaalinta koowaad ku lahaaba waa u mahadcelinaynaa
dhanka kale guddoomiye faarax diiriye warsame ayaa u mahad celiyey qeybihii suurtageliyey dhismaha machadkan oo uu sheegay in lagu bixiyey qarash aada u badan islamarkaana uu u qalmo dugsiyada sare ee ku yaala degmooyinka dowlad goboleedka galmudug madarasadan diiniga halkaan laga furay degmada weyn oo cadaado waa ku yar tahay madaraso qur'aan oo sidaan u dhisan oo sidaan u madax bannaan oo maxaa tidhaahdaayey inta ay ka kooban tahay ka kooban qur-aanka waa taqaaniin meelaha lagu dhigo ama hal qol ama laba qol weeye laakiin kan waa madaraso dhan oo iskuullada hoose dhexe iyo sare ee degmooyinka waaweyn ku yaalla madaraso la tartamaysa weeye waxaan aad iyo aad idinkaga mahad celinaynaa dadaalkiina waxaanu mahad celinaynaa guddoomiyaha deegaanka waxaanu mahad celinaynaa hooyooyinka aabbayaasha walaalaha ardada quruxda badan oo meeshaan qoraxdaa taagan
waxaa dardar xooggan oo la mid ah tan ay samaynayaan goobaha waxbarashada maadiga ah lagu barto samaynaya madaarista iyo macaahidda lagu barto qur-aanka iyo sidoo kale culumta kale ee shareecada